asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibyaal habeen wanaagsan kusoo dhawaada warka habeennimo ee dalsan qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo muqdisho ugu qaybgalay munaasabada lagu xusayay xuska maalinta macalinka soomaaliyeed waa gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe oo dhiirigelin ugu tegay ciidamada ku sugan furimaha hore ee dagaalka ee gobolka shabeellaha dhexe kulan lagu soo dhaweynaya dhamaystirka guddoonka maamulka gobolka banaadir oo lagu qabtay magaalada muqdisho wasaaradda shaqadii arrimaha bulshada oo muqdisho ka furtay shir dib-oogis ah oo markaasi loogu talagalay saboolnimada iyo madaxda ka tirsan dowladda madax ka tirsan dowladda federaalka iyo puntland oo ka qaybgalay aas maanta loo sameeyay alla u naxariistay garaasaleebaanna wararka dibaddan waxaa ugu waaweyn dhulgariir xoogan oo dhaliyay khasaare kala duwan oo iskugu jira dhimashay dhaawac oo ka dhacay dalka induneesiya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
waa habeennimo isina taariikhdan waxay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha kow iyo tobanaad ee novembar laba kun laba iyo labaatan kusoo dhawaada qodobadeed maqasheen oo dhameystiran madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa muqdisho ugu qeybgalay munaasabada xuska maalinta macalinka soomaaliyeed oo meelo badan oo kamid ah dalkan loo qabtay waryahaga faadimo cabdiqaadir xasan ayaa ka waramaysa
novembar maanta waxay ku beegneed maalinta maamuuska macalinka soomaaliyeed haddaba maalin lagu weyneynayay maalinta macalinka soomaaliyeed oo maanta ku beegneed waxaa soo qabanqaabisay wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya waxaana lagu qabtay halkan aan joogo oo ah xarunta murtidii madadaalada ee national tiyater waxaa ka soo qaybgalay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud wasiirka wasaaradda waxbarashada xubno kaloo ka mid ah golaha wasiirada xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho bahda waxbarashada qaybahooda kala gedisan mas-uuliyiin ka socotay wasaaradaha dhanka waxbarashada maamul goboleedyada dalka iyo sidoo kale marti kale oo madasha lagu casuumay intaasi ka dambeeye munaasabadda ayaa la gudagalay ugu horreynna waxaa si kooban halkaas uga hadlay daafurayna munaasabadda agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya waana sababta aan maanta isugu nimid halkan inaan dhahno macallin waa aad mahadsan tahay waxaad ku mahadsan tahay in duruufo adag oo dhaqaale ah ku shaqayso waxaad ku mahadsan tahay inaad xaafadda aad degan tahay iyo iskuulka macallin ka tahay inay aad iyo aad u kala fog yihiin marmarka qaar ka mida u baaburaaco oo ku gembiyo mar qaar ka mida mushaarka uu kaa soo daaho ayadoo duruufaha dhaqaale ee weliba magaalada muqdisho oo hadda maciishadu aad u kacsan tahan aan ogna inta ay gaadhsan tahay xuquuqda yar oo macallimiintu helaanna inaysan wax weyn kaafi karin sidoo kale halkaasi waxaa wadajir uga hadlay gudoomiyaha akademiyadda iyo sidoo kale gudoomiyaha ururka macallimiinta gudoomiyaha dalladaha soomaaliyeed iyo sidoo kale gudoomiyaha macallimiinta soomaaliyeed waxaana dhammaantood ay sheegeen in macallimiintu ay yihiin kuwo ku shaqeeya duruufo adag islamarkaana dowladda federaalk soomaaliya ayay ka dalbadeen in si dhow laga warqabo macallimiinta ardayahay aqoonsada cilmiga aafo waajaha leh ijtihaada idinkaa horkici aradka soomaali mushaarkanaga maxaa looga yareeyey shaqaalaha kale dowladda shaqa ahaan annagaa ka dhib badane shaqa ahaan annagaa ka dhib badane oo dhiidayna dabaashiirtii haysanna ciyaalkii yaraan la tacaamulayna qolkii kuulaa ku jira howl oo dhan ay naga dhammaatee waxaa ninka xafiiska fadhiya ee shaaha cabbaya biyaha qabow mukayifku u daaran yahay toddoba boqol loo siiyey annagana saddex boqolna loo siiyey maxay tahay su-aashiisa iyo macallimiintu hoos isu weydiinayaan waxaan rajaynayaa inay madaxweynaha iyo wasiirka waxbarashadu ka jawaabaan macalinka soomaaliyeed wuxuu ku dhex shaqeeyey marxalado kala duwan duruufo gaar ah marka ugu horraysa horta inaan u mahad celiyo madaxweynaha oo noo soo magacaabay wasiirkii ku habboonaa eh, faarax sheekh cabdiqaadir oo bahda waxbarashada muddo dheer ku soo jiray anigoo ku hadlaya midowda dalada jaamacadaha soomaaliyeed waxaan runtii aad uga mahad celinayaa wa- wasiirka wasaaradda ku dhiirashada ku dhiiraday in lasoo nooleeyo qiimeynta macalinka soomaaliyeed yuusuf xuseen jimcaale madaale oo ah gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho isna dhankiisa madashan ayuu ka hadlay marka waxaa la iska rabaa dhulka in laga qaado macalinka ee mustawaha iyo meesha uu mudan yahay in la dhigaa la rabaa taasna haddii ilaa yidhaahdo waxaan rajaynaynaa mas-uuliyiinta halkan fadhido kulligood waa wada macalimiin iyo waa wada arday taas waxaan la isleeyahay looga faa'iidaysto insha allah faarax sheekh cabduqaadir waa wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya si qoto dheer ayuu uga hadlay dhanka wasaaradda waxa ay ka bedeshay xagga waxbarashada iyo sidoo kale macalimiinta waxaana uu sheegay in si dhow ay ula shaqayn doonaan macalimiinta soomaaliyeed waxaa aada u yar inta hesha fursad waxbarasho oo ka yar boqolkiiba soddon waxaa aada u yar inta macalin ee tababaran oo ka yar iyaguna boqolkiiba soddon waxaa aada u yar fursadaha dadkeennu ay u heli karaan waxyaabaha ay doonayaan inay gaaraan dr xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya halkan ayuu khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey waxa uu ku dheeraaday dhanka khudbadda macalimiinta maadaama maanta ay ku beegneed maalinta macalinka soomaaliyeed waxaana uu sheegay in isbedel badan ay ku samayn doonaan dhanka macalimiinta islamarkaana waxa uu xusay in macalimiinta xaggooda ay ildhow ku hayn doonaan duruufaha adag ay ku shaqeeyaan dhowaanna ay kala shaqayn doonaan sida macalimiinta ay ku heli lahaayeen bajad wanaagsan shaqaalaha dowladda wixii tababar macalinimo qabo ee meelo kale ka shaqeeyana in ay wasaaradda tacliinta dib loogu soo celiyo oo shaqaale wasaaradda tacliinta ay macalimiin inay noqdaan weliba khaasatan iyo maamulayaal iyo yaan rabnaa si macalinka tirada macalimiinta ee dalka ka jirta ay kor ugu kacdo macalimiintaasi waxaan rabnaa iskuulaadka dowladda public schools inay dhigto iskuulaadka dowladda sanadkan waxaan talada nimiday ayada oo waa free la leeyahay oo aan lacag ma ah laakiin haddana waalidka lacag laga qaado shahaadou rabaa lacag ka qaad bedelou rabaa lacag ka qaad maxaan ku idhaahdaa iskuul isoo tire registration lacag ka qaad toban iyo laba lacagood oo marka laysku dardaro waalidka qaarkiis culays waa- sideedabana iskuulka dowladda ee publica wax- mac- qoyska danyarta ah
faadumo cabduqaadir raadi ay tv-ga dalsan xarunta murtida madadaalada national theater magaalada muqdisho
gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ayaa dhiirigelin ugu tegay ciidamada ku sugan furimaha hore ee dagaalka ee gobolka shabeellaha dhexe mahad kuwaare ayaa ka waramaya waxaan oo ballanaan shabaab inaan iska xurayno shabaab looguma yeeri karo shabaab waxaa la dhahaa dhallinyarta yar yartaa laakiin waa qawaariij aan dalkeena ka xuraysanno gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe mudane axmed meyre makaraan oo muddooyinkii lasoo dhaafay ku sugan furimaha hore ee dagaalka deegaanada gobolka shabeellaha dhexe ayaa soo gaaray deegaanka geyfo oo ay ku sugan yihiin ciidamo u abaabulan iska xureynta kooxda al-shabaab gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe mudane axmed meyre makaraan ayaa kulan la qaatay shacabka iyo ciidamada deegaanka geefo waxaana uu ku bogaadiyey hawsha ay u hayaan dalkooda iyo dadkooda ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka geefo waxaana ay ballan qaadeen in ay garab taagnaan doonaan dhallinyarada u abaabulan la dagaalanka kooxda al-shabaab maanta waxaana soo booqday ee, ciidamankayna qalabka sida waa ku mahadsan yihiin Ee, waxayna dhibaya inay naga dhacsheen alxamdulilaahi annagana marka garab taagannahay waana ku mahadsan yihiin saasaana ku soo gebagabeyaha hadda walaalahaynaa noo yimiday gacmahaan haysannaa waa shaqaysahaynaa cadowgana waa la diriraynaa insha allahu tacaala ninkina cadowna waa la dagaalaynaa waxaa waaye akhyaarta noo timiday maamulka noo yimiday annanka in eh, maaradaaho oon dalkeenna iyo dadkeenna difaacanno saasaan isaga raallina Eh, cid allaale ciddii noo timaad oo meesha deegaanka anaka oon joogno ayaa markaasoo kale haddii ilaahay yidhaaho ah waxaa noo ah inaan eh, tiirino cadowgeena waa badaheena isla difaacanno oon dalka isula dadaalno oon wixna dhibaa iska dhicinno oon u wada rognaa saasaan mataqaanaa aan ku mahadsan yahay kan waa mahadsan yihiin waa soo dhoweynaynaa magaaladay galeen xamar iska galeen ilmihii dhulka waa ka yaaceen ceel dhirmadow maanta waxaan u maleehayaa inaan inaan inaan halahan iyo toban kun u laabka hore ka maqan ma garat Eh, aniga hadda intaanan jooga toddobaatan sanaa jira
ilmay adhan waxaa iga jooga hal wiilaa ka jooga oo dhulkan wax kama guran kartid liir oo xaaslooba ee waxaa tegay rasta ka bari ee mugaas dhuxul ka qaraacay xoolana aan qabin ma garat wiilishaan dhalay xamar iska galeen Ee, waxay iila muuqataa marka waxay iila muuqataa mar- marka taas ee, in ciddaan meesha ay wiilasha ay ka saartay fooda jarmaysday dhahan food annaka haddaan wax ka dhiifmayn oo anaba dhaha saan madaxa u xiran waxay dhahan haddaan ku dadan saan wax u dhe u shaqaysamaysid geed goymaysid beer falamaysid hadda beeri arrimadu xataa yabaalka duu ka soo dhashay waxaa la yidhaha siima qaraaci karta midaana waxaa la yidhi oo beer buureed maanta waa fasal teemir waa la falaa haddaan sii farteed waxaa la yidhi ku- ku- kuma siyaadin kartid hadda intaas waxaa noogu daran annaka baahidana haysaan ka hadlayna waa baahidii shabaabka uu nooga tegey iyo ba- gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe mudane axmed meyre makraan ayaa shacabka iyo dadka deegaanka geyfo waxa uu ku ammaanay dowlcaylka ay muujiyeen sidoo kalena soo dhoweynta ay u sameeyeen ayuu kaga mahadceliyey waxaana uu ku booriyey inay sii wadaan hawsha ay u hayaan dadkooda iyo dalkooda maanta iyo maalintii aad iyo aaday u kala wanaagsan tahay ilaahayaana mahaddaas iska leh waxaad tihiin dad aad iyo aad oo maanta u necab jecel inay xornimo iyo sharaf iyo karaamo ku noolaadaan adduunyadana waxaa lagu- ugu wanaagsan oo ugu qaalisan qofka bili'aadankaa inuu xorriyad ku noolaado waxa aan raadihayno ama waxa laga hadlaayo qof in la dulmiyo maahan qof in lagu xadgudbana maahan qof in maaragtay dhibaato kale loo geystana maahan
kulan lagu soo dhaweynayay dhamaystirka guddoonka maamulka gobolka banaadir ayaa lagu qabtay maanta magaalada muqdisho maxamed cabdi xasan iidle ayaa ka waramaya
kulankan oo ay ka soo qayb galeen odayaal dhaqan islamarkaana lagu qabtay magaalada muqdisho ayaa loogu mahad celiyey madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud kaasi oo looga mahad celiyey soo dhammaystirka xubnaha kala duwan ee maamulka gobolka banaadir kulankan ayaa si gaara waxaa loogu soo dhoweeyey magacaabidda gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir oo xalay u magacaabay madaxweyne xasan sheekh maxamuud nabadoon maxamed xasan xaad nabadoon cabdinuur axmed diiriye iyo qaar ka mid ah odayaashii ka qaybgalay kulanka ayaa sheegay in madaxweynaha ay tallaabadan uga mahad celinayaan xubnaha la dhammaystiray ee gobolka banaadirna iyo guddoonkooduna ay yihiin xubno laga filayo waxqabad muuqda maadaama ay sheegeen in qaarkood ay horay usoo maamuleen maamulka gobolka banaadir islamarkaana tillaabooyin muuqda ay qabteen ee laga bilaabo sheekh yuusuf gudoomiyaha gobolka baraandi ahna duqa magaalada muqdisho iyo ku-xigeenadiisoo la dhammaystiray ee shalay ilaa xalay iyo guud ahaan xogeyaha guudba dhammaantiin waxaan leenaha mudalyaana soo dhowaada ee ku soo dhowaada shaqo loo baahan yahay bulshadiinu u baahan tahay ee xilli weliba aad loo loo culays uu- uu uu jiro oon isleenahay raggi ka bixi lahaay oo arrintaas looga bogsa lahaay oo ummadda soomaaliyeed iyo khaasatan midda gobolka banaandirba ay uga faa'iidaysa laheyd ayaan maaragtay aan isleeyahay nasiibay u helay gobolku Een, raggaasoo intooda badan aad ogtihiin inay hadda kahor ka soo shaqeeyeen gobolka laguna diirsaday xilliga ay joogeen marka waxaan leenaha mar labaad mudanayaal soo dhowaada
waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu mahad celiyo madaxweynaha jumhuuriyadda federaalk soomaaliya oo gartay eh, inuu dad wada shaqayn kara horey usoo wada shaqeeyey Eh, haddana maaragta aan aaminsanahay sida odayaashu u sheegaan dhibaatooyinka ama culayska jira ee ugu horeydo amniga iyo baahiyaha kale oo gobolkan ka jira ee dad isfahmi kara oo wada shaqayn kara hore usoo wada shaqeeyey xilligii ee, ay maamulkan hayeen oo ay shaqaynayeenna sida la aaminsan yahay ee, kaalin muuqata iyo shaqo fiican oo aada u weyn ee, ka qabtay
Ee, runtii aan isleenahay waa maamulkii gobolka banaadir waa dhammaystiran yahay aanu isleenahay aad iyo aad baan maaragtay u soo dhowaynaynaa gudoomiye gudoomiye ku-xigeenada iyo xogahayaha guud aad baan u soo dhowaynaynaa Ee, runtiina waxaan leenahay een, howl badan ayaa hortaalla
wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa muqdisho ka furtay shirka dib u eegista mashruuca isagale ee looga hortegayo saboolnimada mahad nuure axmed ayaa ka waramaya shirka dib u eegista mashruuca sagal oo ah mid lagu yareeyo saboolnimada laguna caawiyo dadka danta yar ee soomaaliyeed oo midowga yurub maalgeliyo in ka badan afar hay-adoodna ka fuliyaan gudaha dalka ayaa maanta ka furmay magaalada muqdisho kaasi oo soconaya muddo afar maalin ah waxaana korjoogto ka ahayd wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda soomaaliya wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale ayaa ka qaybgala furitaanka shirkan oo looga hadlaya arrimo badan wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya xildhibaan biihi ciimaan cige oo furay maanta shirkan ayaa ka hadla muhiimadda mashruucan dalka uu leeyahay kaas oo lagu caawinaya dadka nugul ee soomaaliyeed in ku dhow laba sanana ka socda dalka waxaan runtii ku faraxsanahay inaan idinkala soo qayb galo shirkan afarta maalmooda oo ay isugu yimaadeen daneeyayaasha kala duwan iyo hay-adaha kala duwan ee runtii ku howlan fulinta mashruuca sagal oo mashruuc loogu talagalay ah in dadka soomaaliyeed ee maxaan ku dhahdaa nugul uu gaadhsiiyo caawimo ama daryeel bulsho shirkan ujeedadiisu waxay noqonaysaa in afarta maalmood lagu niqaasho lagaga doodo laba arrimood oo muhiima in mashruuca dib loo eego oo la isweydiiyo wixii qabsoomay caqabadihii lala kulmay iyo guud ahaan mustaqbalka sida waxyaalaha aynu u aragno in ay mudan tahay in la toosiyo loo toosin lahaa afkaar la yska weydaarsado laysxog waraysto iyo sidoo kale in ay taasi dhaliso aqoon kororsi wixii muddada mashruuca fulintiisa lagu soo jiray wixii laga bartay iyo sida waxyaalaha la bartay ay runtii door uga qaadan lahaayeen marka ay timaado toosinta iyo tilmaanta guud ahaan mashruuca iyo mustaqbalkaba afartaa cisho labada arrimood baa runtii diiradda mashruucu saari hawshu saari doontaa waxaan runtii idiin rajaynayaa in aynu halkan ku yeelanno dood hufan
warkaasi aad kala socotaan waa dalsan saaxiibaal wararka soomaaliya ka baxsan waxaa ogan ilguriir ayaa ku dhuftay jasiirad lagu magacaabo jaafa ee dalka induneesiya waxaana ku dhintay ugu yaraan afar iyo toban qof boqolaal kalena waa ay ku dhaawacmeen sida ay sheegeen saraakiisha dalkaasi ilguriirkan oo cabirkiisu ah shan dhibic lix ayaa ku dhuftay magaalada lagu magacaabo kanjoor ee galbeedka jaafa waxaana dhulgariirka uu gaaray toban kilomitir lix meel sida lagu sheegay xogta la shaciyay dhulgariirka ayaa laga dareemay magaalada caasimadda ee jakaarta oo qiyaastii boqol kilomitir u jirta halkaas oo dadkii ku sugnaana dhismayaasha markaas dhaadheer markaas laga saaraya saraakiisha ayaa ka digay in tirada dhimashada ay sii kordhi karto suurtagalnimada dhulgariirka kadib muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya burbur soo gaaray guryaha iyo dukaamada dalkaasi ku yaala ugu yaraan saddex boqol qof ayaa lagu soo waramayaa in markaasi lagu daweynayo isbitaalada ku yaala dalkaas oo markaasi saraakiisha ay xaqiijeen sarkaal ka tirsan dowladda oo halkaas ku sugan ayaa u sheegay kanalka wararka ee metro t v laraado in markaasi dhaawacyo dadka soo gaarin isbitaalada lagu daweynayo wararkii waaweynaa somaaliya caalamka aad kala socoteen dalsan akhyaartan dhegeystaha waa naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahelyaabaha talalhel